asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu saaxiibyaal habeen wanaagsan dhammaantiinba kuna soo dhowaada barnaamijka wareegga wararka afar labaatanka saac raadiyaha dalsan ee magaalada muqdisho
boqol sagaashan iyo toddoba dal ayaa ka jirta caalamkao dhan goormaad kala baratay laba sano ka hor markaannu xidhiidhka la wada lahayn baan kala bartay oo hadda wax xiriira miyaanu nagala dhaxayn eritereya iyo gadar oo keliyaynu hadda xidhiidh la leennahay
maqa wanaagsan saaxiibyaal habeen wanaagsan waa habeenimo salaasaha taarikhdan waxay ku beegan tahay bada bisha lixaad laba kun labaiyo labaatan qodobada iyo macluumaadka caawa barnaamijka wareegga aan kusoo gubi doonan waxaa qayb ka noqon doona internetka isticmaalo ay dadka soomaaliyeed dal iyo dibadba ay si weyn u adeegsadaan ayaa markaa muddo ka badan saddex saacadood maanta laga isticmaalin soomaaliya iyo gobollada dalka garaan magaalada muqdisho oo si weyn looga dirxo maqnaashaha internetka sababaha ka dambeeda maqnaashahaas iyo cilada ku timid waxaa laga yidhi ayaan soo gubi doonaa iyo shacabka soomaaliyeed sida ay culayska iyo u dareemeen oo u saameeyey maqnaashahaas ku dhawaad saddexda saacadood waxaa kaloo maqli doontaan barnaamijkeena qayb ka noqon doonaa shir looga hadlayay amniga caasimadda iyo diyaargarowga masarka madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud oo maanta lagu qabtay muqdisho cumar finish gudoomiyaha gobolka banaadir ayaa shir gudoomiyayay amaro ayaa laga soo saaray waa maqli doontaan waxaa kaloo idin soo gubi doonaa afhayeenka maamulka gobolka banaadir ayaa dadka reer muqdisho afartan iyo tii saacadood ee soo socota markaasi ugu baaqay in ay wajihi do-aan culays dhanka socodka ah maadaama ciidamada ay amniga si weyn ay u sugi doonaan xalay masaarka awgeed oofuud kala duwan ayaa magaalada muqdisho soo gaaraysa shalay ilaa iyo maanta oo markaasi ka qaybgeliya caleemasaarka madaxweyne xasan sheekh maxamuud eergarowgiisa ku aadan barnaamijka caleemasaarka ayaa sidoo kale maqla doontaan wafuudda ilaa imanka soo gartay muqdisho oo heer gobol ah waxaan kaloo idinsoo gubi doonaa barnaamijkeena qayb ka noqon doonaa magaalada baydhabo ee maamulka koonfur galbeed ee soomaaliya maxkamadda ku taalla waxay maanta dil toogashaa ku filisay in lagu eedeeyey dilka allah naxdisay marxumed aaminu maxamed malac oo markaa meydkeeda laga helay oo saneer uu eedeysanaha markaa uu ku riday doogashadaas ciidamada qalabkasta ee maanta ay ku fuleen eedeysanahaasi iyo maxkamadda go-aanada iyo dignaha ee kale ee arrintaas ka soo saartay ayaa caawa barnaamijkeena ku dhegeysan doontaan waxaan kaloo idiin soo gubi doonaa barnaamijkeena qayb ka noqon doonaa qaramada midoobey waxay sheegtay in toddoba dhibic hal milyan oo soomaaliyeed ay wajahayaan xaalado inaadannimo nafaqa darro iyo cunto yari warbixin ka soo baxaad maqli doontaan qodobadaasi wixii soo kordha caawa ayaad dhegeysan doontaan soo dhawaada mar kale
soomaaliya waa digniin kama dambayseede dariiqii la soo maray haddaan dib uga faalloobo intii aad dagaalladan waddeen diriirtan qaangaadhay dahab yaa ku helay yaa dallacay derajo yaa qaatay yaa dantuu lahaa gaadhay oon dib u shallaynaynin wuxuu dumiye mooye ayaa dalagii noo beeray dadku laaya yaa garan kariyo dunyadu lumiyey dembi inaanan loo raacanayn yaa damiin helaya yaa dunidanuun joogayoo dhimasho diidaya diiwaanka loo qoray ayaa daalacdoo hubiyey dafiraadimo taallee hadhow yaa isdaafacaya dabka naarta ee kulul ayaa dirac doc kastaba khasaaraynu nahay labada daaroodi innaga isullaynay ajnabi uma dacwooneyne hooyada waxaa dili ninkay dihatay weeyaane dood kama hadlayno iyo inaan daalo celinaaye danta reerku waa inaan arlada nabad ku daaqnaaye waraan isdayno oo qudha miyay garasha noo diid
muqdishoad degeysanaysaan qeybaha ugu horeya barnaamijkeena caawa ayaanu gudagelaynaa qodobo kala duwan raac barnaamijkeena aad kusoo maqasheen ayaa inoo soo socda waxaan ku bilaabaynaa adeega internetka oo markaa ku dhawaad saddex saacadood ka maqanaa magaalada muqdisho iyo gobolada dalka sababta ugu weyn ayaana markaas ilaa iminka aan la abuurin mar qura ayaa laga war helay maqnaanshaha adeega internetka ah ee markaas muqdisho iyo gobolada dalka oo dadka siyaaboon kala duwan ay ugu falceliyeen markii uu soo laabtay caawa waxaa saacado hawada markaa ka maqnaa internetka laga isticmaalo magaalada muqdisho iyo qaar kamida gobolada dalka lamana oga ilaa hadda cilada keentay in hawada ay ka baxaan ama hawada ka baxaan shirkadaha bixiya adeega internetka usoo iminka dib usoo laabtay saacado kooban oo internetka hawada ka maqnaa ayaa dib usoo laabtay waxaana maqnaanshaha internetka saameyn badan uu ku yeeshay bulshada sidoo kale shaqooyin laga maarmaan u ah socodka markaa siintooda internetka Waasu- shaqooyin laga maarmaan u ahaa socodsiinta markaasi internetka shirkadaha qaarkood waxa ay shacabka isticmaal u direen fariimo raaligelin ah mana la shaacin faahfaahin rasmi ah oo markaa ku saabsan ciladda u timid ilaa iyo dowladda federaalka soomaaliyana ma haysa jirto war ay ka soo saartay sababaha markaa internetka maanta uu saacado dhowra u maqnaa dadkuna ay saaboon kala duwan uga hadleen dadka soomaaliyeed ayaa xilligan si weyn uga markaasi ad- markaasi ugu baahday isticmaalka internetka waxaana saacadihii labada ka maqnaa la arkaya dhalinyaro badan oo markaa ka cabanayay maqnaashaha internetka kuwa oo si weyn markaa ay tubeen in ay adeega internetka isticmaalaan shirkadooyin kala duwan oo markaasi adeega bixiya ayaana markaasi agoon kala duwan fariimo dadka ugu diray soo leeyahay waa markaas cirad guud oo dhanka ka timid dhanka iyo fiber optiga fiilad markaasi kalkii horeba markaa laba kun todobiyo tobankii mar uu gebi ahaanba internetka wada ka baxay ee markaa dalkaas masar soo dhexmarayay dhinaca kalena haddii aan eegno saaxiibayaal madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa maanta waxa uu kormeer shaqo uu ku tegey xarunta wasaaradda gaashaandhigga ee soomaaliya halkaas oo kulmo markaas iyo wareysiga la yeeshay ama ka dhageysayba shaqooyinka ay hayaan tarsida qaybooda kala duwan madaxweynaha ayaa ugu horreyn salaan sharaf ka qaatay cutube ka tirsan ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed wuxuuna uu kormeeray wuxuuna markaas uu kormeeray xafiisyada ay ku shaqeeyaan talisada kala duwan ee wasaaradda gaashaandhigga isaga oo warbixin ka dhageystay hogaanada ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed madaxweynaha jamhuuriyadda ahna taliyaha guud ee ciidamada qalabka sida ayaa markaasi qalabka isgaarsiinta xoogga dalka kula xiriiray qaar ka mid a saraakiisha iyo ciidamada soomaaliyeed ee ku sugan iyada dagaalka ka dhanka al-shabaab waxa uuna markaa ku bogaadiyey sidana furnimada leh ay qaraar iyo habeenba ay heegan ugu jiraan difaacidda dadkooda iyo dalkooda sidoo kalena wuxuuna wuxuu markaa la wadaagay ciidamada sida ay dowladda ay ugu go-an tahay xaqiijinta amniga guud ee dalka madaxweyne xasan sheekh maxamuud tan markii loo doortay xilka madaxweynaha jamhuuriyadda dubadoorshihiisa wuxuu markaasi dardargelinaya qorshihiisa siyaasadda ee ugu wajahan dhanka dowladnimada isagoo markaasi safarro dhanka lugta ah ama markaa dhulka ku tegay maamul goboleedyada koonfur galbeed iyo galmudug halkaas oo madaxdooda iyo qaybaha kala duwan ee bulshada kulmo ula soo qaatay kaga xoogaystay xaaladaha guud ee dalka abaaraha markaa ka jira guud ahaanba soomaaliya oo si weyn shacabka soomaaliyeed ay u wajahayaan xilligan qeybii hore ee barnaamijka wareega aad degeysanaysaan saaxiibayaal tala sana ayaad nagala socotaan markaana haddii aan eegno maxkamadda gobolka baay ee maamulka koonfur galbeed ee soomaaliya ayaa toogasho degdeg ah maanta ku fulisay maxamed goomey oo markaa ku wadaysnaa dilka allah u naxariistay marxuumad aamine maxamed malaca oo markaa meydkeeda laga helay maalmo baaritaan dheer kadib qaatay suuli ama boosaneer markaa uu ku riday ninka damanka maanta lagu filiyey oo horay la sheegay in ay diin ay ku leed hase yeeshee malaaq markaa ama markaa eedeysanaha markaa la dilay in markaasi gurigiisa ugu yeeray hase yeeshee uu markaa dilay haddaba waa kan qaadiga maxkamadda oo xukunka ku dhawaaqay
maxkamadda markay weydiisay su-aalihii ee loo je- loo- ee lo- lo- la weydiiyey eedaysanaha oo qiray dembigaasi inuu galay maxkamadda markay aragtay caddaymaha debdimoojinta la horkeenay maxkamadda horteeda ay ka mid yihiin kiraalkii uu bixiyey eedaysanaha iyo midihii uu ku dilay marxuumadda waxaa kaloo maxkamadda la horkeenay dharkii ay iska laheed marxuumad aamino waxaa kaloo la horkeenay dharkii ama sarwaalkii oo iska lahaa ee ama macawiistii uu lahaa ee eedaysana maxamed maxkamadda markay ee, uu- ay dhegaysatay qiraalka uu bixiyey uuna ku caddeeyey marxuumad inuu ku dilay gurigiisa uu ku riday ee, boosneero asig uu leeyahay sidaa darteed maxkamadda waxaa u caddaatay dembigii lagu soo eedeeyey eedaysana maxamed xasan maxamed maxkamadda waxay ku xukuntay eedaysana maxamed xasan maxamed ina ruqeyo isaaq ina ruqeyo isaaq cabdiraxmaan soddon iyo shan jir ah ku dhashay degan baydhabo waxay ku xukuntay dil toogasho ah qisaastii marxuumad aamino maxamuud malaaq isaaq ayadoo loo usqanayo shareecada islaamka iyo qaynuunka dalka u degsan gaar ahaan aayadaha boqol toddobaatan iyo sideed iyo boqol toddobaatan iyo sagaal suuratulbaqara iyo aayadda afartan iyo shanaad suuratulmaa'ida maxkamadda markay aragtay qodobka lagu soo eedeeyey ee ah afar boqol soddon iyo afar heerka ciqaabta soomaaliya maxkamadda waxay ku xukuntay din toogasho ah ee qisaastii maxkamad aamino maxamuud nalaaq isaaq wabilaahi towfiiq
dhinaca kalena waxaa ka hadlay arrintaas wasiirka garsoorka cadaaladda dowlad goboleedka koonfur galbeed isagoo markaa soo dhaweeyey xukunka maxkamadda maanta ay ku filisay Eh, shaqsigii markaa ka dambeeyey jeerka loo naxariisto maxkamed aamino malaa wuxuu markaa u bogaadiyey ciidamada sida ay u guteen waajibaadkooda
wali igma hadnagaane awlu madaxweynaha oo markaas biyey eri mayla raayey landambiile e hata kabaad ayla fiirsanay markaas madaxweynaha biy igma hadnagaan si us ilaahay a- cadaaladda waafaji waan usa diyaaranka ay wali igma hadnagaane laamaha amniga ilaahay igma hadnagaanana waafaji cadaaladiis wali suubinay lankii qaatilu nafsiga haayay oo saarhan daran mayla raay dilka injeysidii iyo ilaahay wali nimakaniya inuu nigeeka qisaastiyadahay fulinu wa- walakum fi lqisaasi xayaatun yaa uli al- yaa uli albaab Ah, dadka caqliga lahow ilaahay way leeyaa qisaastin nolola siinka jarta xaqiiqan haddii lanwalayfadaw suubiyo eh, lankifadaw dilidu dhibaato jeysadu lukudambahu oo liinku oofina dhibaatadii usujeysidii matilsha liin marayna wali kooyaya ini lamba walaagi isu fadaa usa suubsado danuubta mayla raaya kabaa'irida ee oo qaatilo nafsanimada ana baahado saas daraadiyee ini indhiina hata ka bacda lanlandili se ulakaca andili dadkii weliyudamshay haayena mayla araaya incafe weliyudamka haayna incafeyna ini hata ka bacda baydhowka nooladu warshadaana ma ah ilaahay hobeero wali inka baaqane dhammaan bulshooyinta eh, reer koonfur galbeed eh, khaasatan meelo dhibaatada badan hakuna nagadaaso dilka foolxumada ee badan iyo danuubta kabaa'irta ee ku dhiyaasu eh, baydhawo aan badan geekani ilaahay maxadiis wali waha sagiir maha ka herna magaaladan wali lasla daawadaayay qisaasta madila fuliyaay baydhawo dhan meelasrunayd wali mayla araayay ka alxamdulilahi sidaayena cadaalada la suubiya alxamdulilah walahayan runtii hoba cadaalada mayla araayay sidayeed ataliin fuliyu ilaahayna raallika nagade umutisna raallika nagadaas xaqiiqan wali fadaane hata kabacda ini layn dhayilsan kabaa-irtan dhiyaasu maalin kasta la suubiyaw ee fuxushada eh ini baydhow ku irab tarnu iyo intaagagna insha allahu xukuumadda inkasareeyu madaxweyne cabdicasiis lafta gareegna go-aanka ka deerti isuna go-aanka ha ku saari saas daraadee wali fadaanah ini laku dhoorsado danuubtan kabaa-irta la suubiyohay wali la suubiyohay dilkii dila korfuulo qof la dili oo way aragaase hatana mayla araayay sifoolxume dilkiiba wali kuxusi xumaas hatana foom xumeeyan oo miidkili foom xumeeyan wali inka damboytay hata gabartan lanka mudi isu dili kabacda baka may ka ridayihiin musqul musqula ka ridi hooba un weydiini dilkii isu garaalo sheegadi may ka dili hooba la arina sabab ma sheego hayo dili aleey haddii lambalanki ku hoog badan yi dilu mayla araaya ay noolado kor waay saas daraadie xukuumadda wali go-aanka deertay ini hata kabacda liin cafiina lanki dil jeysadu si ulakaca ee jeys jeysadu reer baydhawaan gee kendhooja oo ka aragaayeen ini wal eeh iyo lalaab iyo mayla araaya hooska wareegashaa anjarna qofkii danuubta suubi si toosee lahambadhakay waana mayla araag isaasi liinku oofiyey in sha allahu wali hata ku bilaawdoon saan oofiyaan halay ini sheegni wali fadaana ini la waantoomo ini laku waantoow dhibaatadan dadka da-iyarta ee suubiyo hayaan mayla araay ini laku waantoomo wali maqaaladii ahaa ini daraagis jaru dadka maskantiyo mayla araay caadi inhayn wal ilaahay raalle inkayna la isticmaalow markaas kabacdina mayla araayay liingudubow fuxsho liingudubow fuxshogiina mayla araayay dhibaatadan sheegno hayo ildaraabo walaabun danub ildaraab e waay wali laniin sheego haye ini mayla araayay nimankan hariir hoose oo dulmi ah horehan ku dhehey dulmiga isuga hay ilaahaya diidi geeka lamaad ilaan dulmiga suubiyaasiiba bahen waylka aragayhin sanooyinkan la aragayhin langa zana suubiya haduube hatan zanidiya haduube umutiya mayla raaya hambandhike wali liinkulajeeda malgoroda koru war ilaahay baa mayla araa iimaanka ku qaaday zani baa suubiyey ma qarsado haduube mayla hadhike mayla raaya social media la hadhike waxyaabahan ujeedadii ay wal oo tara koro yaan aragnin ay wal oo tara koro wali fadaa suubiya ay wal oo tara koro waay insha allahu shareecadaa wal ku taraasa islaamnimadaa wal ku taraasa umuto madaysanoo mayl araay magaalooyinka ka noola wal ku taraasa ciddi laka aragu hataa fuxushadaas hata kabacda oo lahaduubi iyo mobela walaha ka sawri i gaabkaas laka aragu walay shareecada islaamka ku qabto iya waafajiyaan ilaahay oo beer lankii landilu iina salla weelay wal dile dadaad dile hatana habsigaa la iibiila ma dhii doonto ilaahay oo beer hata kabacda bulshada reer baydhoo wali inka baaqana ilaahay halku obsadoy ilaahay halku obsadoy danuubto mayl araay la galoha ilaahay halku tawbisheenoy walaagan hal qaadacoy dilka hal roojiyoy haddii dhiyo danuubtan oo kale dhiida bulshada reer baydhow sida geeka niin caawiday niin garab sunaatay niin dhiirigeliyaasi oo kale la fadee ani ila dhaladey garaba annagade lanle mal aragna lankan geeka ani beelo ilahaay lanle mal aragna dadka oo dhan wali iskula xumaayana mayla araayay dilkan islaantan linjaysid qisaastii walha fuli ilaahiyna ma kani wali waha shareecada way qabtee hal qisaas oo mayla araayay sidii ilaahay inka talagalay liin fuliyu afartan maalmood roob maylka qubadi barakadiis amala iyo lahaadaaseen shareecada saasa sheegay ilaahay wali warsadaan ini cadaaladana waafajiyo ilaahay ini warsadaan ilahay ini xaqana waafajiyo ilaahay wali warsadaan ini danuubtig noo yaraayo dadka mayla araayo walaaganka shuquleena bataatanba mayla araayo ini ilaahay intowshara noo ku bahaan cidii ku bahuwaayto wali horyaalle wala iyo geeka hindhowgi ka argaasa horyaal maamada awlaadiya la dardaarandoy aabbaga awlaadis la dardaaramoy kan walaalka ee walaalshay la dardaaramoy hooyada gabrooshe la dardaarantoy lamba sidii danuubta unku fogaada fadi oo ilaahay may larayn caddeeca fadi in hogaansamo faday shareecatul islaam inka hogaansamo fadi taqwada ilaahay inbasada fadi may la raaya ka talagalooy waxyaabahan may la raayay magaaladan eh, markastaba may la raay ku dhiyohay wal oo liin adkaysada koro ma-e xukuumadda go-aan wali ku deertay ini hata ka baada liin qallayna shacab weynaha may ku cosdaan ini si geeka niin caawiyano niin garab sugnaayo niin garab sugnaayo eed iyo eed aan mahadsantiin asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu
simanay saxarlaay suubantii hablahay warkii aad sugayso suluugaan lahayn saaxib igaho salka waan dhigtay haye barsooda subersayn maqashay sancadood ma taqaan sadar kuu muuqda uma baahna su'aalo subarsayn tayadooda soomaalaha u codaysa
suuradaad fahmaysiyo sawir aad u qurxoon daabacaadii u sarraysay subersayn baad ka heshaa innagoon kala saarin ama aan kala soocin subarsayn shaqadooda soomaalida u riyaaqday shirkadda subersign waxa ay caan ku yihiin astaanta sare ee daabacaadda iyo xayeysiimaha qarnigan waxaadna ka helaysaa dhammaan daabacadaha boorarka stiikariska qoraalka sawirada iyo daabacadda funaanadaha iyo koofiyadaha samaynta xayeysiimaha ganacsiga sida video iyo graphic design si dhib yar uga hel tabeelayaasha xayeysiimaha magaalada samaynta xarfaha 3d ee nalalka bixiya daabacadda hadiyadaha abaalmarinada koobabka qalimaanta biladaha albumada iyo naqshadaynta gawaarida subersign oo kula diyaara astaanta sare ee daabacadda iyo xayeysiimaha qarnigan ugu hagaag xarumahooda sida wadada maka almukarama kasoo horjeedka immigreeshinka shaqaalaha suuq bacaad rugsan mool boondheere agagaarka daljirka dahsoon ama wac leelayn siddeetan iyo shan toban iyo laba konton iyo afar ama eber lixal toddoba labaatan toban iyo laba toban iyo labo
ogeysiisa macadka horumarinta xirfadaha iyo qiimaynta xirfadlayaasha ee loo yaqaano xere jarmal waxa uu ugu bishaaraynayaa dhallinyarada jecel waxbarashada inay qaadanayaan arday cusub oo baranaysa solar system muddo lix bilood a shuruudaha ardayda looga baahan yahay waxaa ka mid a kow waa in ardayga da-diisu ay u dhexaysaa sagaal iyo toban sano jir ilaa iyo afar iyo labaatan jir waa inuusan hadda dhigan wax iskuula waa inuusan rabin in uu ku biiro iskuul ama jaamacad ugu yaraan sanad hadda kadib waa inuu yahay qof akhlaaq wanaagsan dadaal badan sidoo kalena aan weligii xabsi gelin waa inuu yahay qof aad u danaynaya barashada xirfadaha uu doorto waa inuu ogol yahay in lix bilood ilaa iyo toddoba bilood oo xidhiira uu tababar qaato waa inuu keenaa damiin lagu kalsoonaan karo ardaygu waa inuusan horey uga faa'iidaysanin tababar noocan ah oo ay hay-adu bixisay waa inuu la yimaadaa warqad codsiya oo ku qoran magaca telefoonka meesha uu degan yahay iyo xirfadda solar system baahida uu u qabo fiiro gaara waxaa si gooniya loo tixgelin doonaa gabdhaha ama wiilasha baahiyada gaarka qaba ama naafada ah haddaba dhammaan dhallinyarada danaynaysa waxaa lagu wargelinayaa in ay codsiyadooda u gudbiyaan xafiiska maamulka macadka oo ku yaala kasoo horjeedka waaxda dhulbixinta iyo gaadiidka ee dowladda hoose kuna taala isgoyska ifka xalan ee magaalada muqdisho hanaanka iyo qurucdan hibay kugu jeclaado
yaa waaye hibo istayl anigoo habboon toob ahna way kan yaa idinku xaad aheedeen dharka ciida sanadkan innagaa istayl iyo qurux ah arkaaleya adduunyadan haddana dharki ma ila warramo u haaya haday saacaduu jifa kac naga tag ha naga kicinina riya raynja waxaad iga kala goysay ma adoo taajiriaad aragtay maye dharka iidda anugu quruxda badanaan sheekaysahayna aabbo hibo istayl miya maandaayaa kuu sheega uurku baallamaad naqatay aniga haddaan iidan liigelin hibo istayl waa iska jiifanaa si aan u nuuro una qurux badnaado waxaan rabaa habboon toob waa runtood hibo style waa dhar bilic leh waxaa qaadan kara laba ilaa toban jir sidoo kale habboon toob waa kaala iska arag waxaa qaadan kara toban ilaa labaatan jir waxa ay ka kooban yihiin saako taraaxad boorso sarwaal ookiyaale qurux badan iyo saacad cajaa'ib leh oo smarty watch ah haye bal dharka hibo iyo habboon waxa aad ka heli kartaa goob kasta oo dhar lagu iibiyo ama qaybta jumlada ee fantastic fashiono ku taala bakaaraha ama kala xiriir eberle xal shan konton iyo shan toddobaatan iyo afar afartan
shirkadii ballaarnayd oo beeka ahayd baa warad u bogaysiyo aan bishaare idinka wadnaaye bulshaynaga hooya howlihii badnaa mar kale ay sii badiyeen oo weliba sii ballaariyeen oo dalkayna ku baahiyeen matooradii bugbuglahaay ee magaaladan ka buuxay beeka way ka aruuriyeenoo soolaray baahinayaan saacado baro oo weliba ismaarti loo bogay beeka hadda keentay korontaan beeka ahayn baro qofta cillaa iyo beenbeen baan u aqaan shirkadda korontada ee beeko waa shirkadda ugu ballaaran ee bixisa awoodda koronto ee kugu filan beeko waxay caan ku tahay shaqaale heegan afar iyo labaatan saac iyo howl nadiif ah oo soddon daqiiqo gudahood lagugu adeegayo beeka waxay matooradii ka aruurinaysaa magaalada waxaanay wadaan qorshihi ugu ballaarnaa ee koronto lagaga dhalinayo tamarta cadceedda beeka waxay hadda kuu keentay saacadaha korontada oo smart ah tii aad doonto postpaid iyo prepaid ayaadna u isticmaali karaysaa ku darso adoon lagu imaanin ayay isticmaalka biilkaaga bishii u gudbinaysaa xafiiska xisaabaadka ee shirkadda beko adigoo dhaqdhaqaaqaagana kala soconaya moobaylkaaga waxaa intaa sii dheer haddii cilad koronto ay ka jirto gurigaaga waxay saacaddu si deg deg ah fariin ugu diraysaa xafiisyada cilad bixinta ee shirkadda beeko haddii ay jirto cabasho deg deg ula xiriir beko adigoo wacaya nambarka gaaban ee saddex saddex saddex beeko waa ku caan soo dhoweynta iyo qancinta macaamiisha ogeysiis muhiima waxaa dadweynaha muqdisho ku nool la ogeysiinayaa in dhakhtarka indhaha ee dhaktar cali baashi cumar rooraye uu ka guuray xaruntiis indhaha ee taleex una guuray wadada ka leexata hotel beder ex hotel amira iyo hotel safari dhexdooda ilaa aad ka gaarto jaamacadda jaziira iyo sarta astan t v halkaas oo aad ku arkayso tabeelaha dhakhtarka haddaba wixii faahfaahinaya iyo macluumaad ay intaasi ka baxsan fadlan booqo xaruntaasi cusub
habeen dhexe barnaamijka wareegga wararka afar labaatanka saar aadaha dalkani magaalada muqdisho ayaana isa soo gaarnaa saaxiibayaal kulan looga hadlayay amniga caasimadda iyo diyaargarowga sugidda ee masaarka madaxweyne xasan sheekh maxmuud oo maanta loo qabtay magaalada muqdisho madaxweynaha gobolka banaadir ahaa duuqa magaalada muqdisho cumar filish ayaa shir gudoominaya waxaana kasoo qayb galay taliska ciidamada qalabka sida eh, ciidanka booliiska wasiirka amniga iyo markaasi dhinacyada kale ee wasaaradda amniga ay qayb ka yihiin kulanka waxaa lagu xoojinayay sidii markaasi laiskaga kaashan lahaa sugidda amniga caasimadda iyo diyaargarowga sugidda xafladda caleemasaarka maalinta sagaalka bisha juun ay dhexeyso afhayeenka maamulka gobolka banaadir saalax al eer ayaa ka warbixiyey kulanka iyo waxyaabaha laga soo saaray
bismillaahi raxmaan raxiim maanta oo taariikhda ku beegan tahay toddobada juun maalin talaadana ay tahay waxaa xarunta aqalka dowladda hoose xamar ee shir ballaaran ku yeeshay guddoonka sare ee maamulka gobolka banaadir uu hogaaminayo gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho mudane cumar maxamuud maxamed cumar filish iyo dhammaan saraakiisha laamaha amniga qeybahooda kala gedisan ee isugu jira booliska ee nabad sugidda iyo qeybaha kale ee amniga ka shaqeeya sidoo kale waxaa shirka goobjoogka ahaa wasiirka wasaaradda amniga dowladda federaalka soomaaliya taliyaha ciidanka booliska soomaaliyeed taliyaasha qeybaha ee booliska gobolka banaadir ee nabad sugidda iyo booliska iyo weliba ee baarista Ee, shirkan ayaa waxa uu ku khatamnaa ee, maadaama magaalada muqdisho iyo guud ahaan dalka soomaaliya ee ka dhacday doorashooyinkii heer federaal islamarkaana la doortay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud maalmaha soo socotana ee loo diyaargaroobayo caleemasaarka madaxweynaha in loo diyaargaroobo soo dhoweynta wufuudda kala gedisan ee heer caalami ah ee soo gaaraya magaalada muqdisho kuwaasoo ka qaybgalaya munaasabadda caleemasaarka madaxweynaha sidoo kale ee loo diyaargaroobo sugidda amniga guud ee caasimadda magaalada muqdisho maadaama ee maalmaha ama saacadaha soo socda ee afartaniyosiddeeda saacadood ah ay wax weyn u tahay ee dowladnimada iyo dadnimadeena soomaaliyeed ayna sawir guud ka bixinayso sida soomaaliya ay tahay sidaa daraaddeedna ee maanta lagu gurfayay shirkani in ee, maalinta soo socota ee ku beegan sagaalka ee las- ee la filayo in caleemasaarka madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya uu ka dhaco dalka soomaaliya ee amniga caasimadda iyo bilicdeedaba uu yahay mid ka sareysa sidii hore loogu bartay islamarkaana caalamka ee wufuudooda ka kala socota ee imaanaysa magaalada muqdisho ay ka qaataan sawir ah in soomaaliya aysan ahayn ee, sida ay warbaahinada qaarkood ay u faafiyaan Ee, sidaa daraaddeed ee, shirka waxaa sidoo kale ee, fariin loogu diray ee, shacabka qeybahooda kala gedisan ee ku dhaqan ee gobolka banaadir in maalmaha soo socda oo culeysyo amni imaan doona ay sidoo kale muujiyaan dulqaad ee ku salaysan haddii ay arkaan culeysyo amni inay u dulqaataan maadaama ee maalinta sagaalka bisha maalinta khamiista ah ee magaalada muqdisho ay ka dhici doonto caleemasaarka madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya Ee, sidoo kale ee, shacabka ku dhaqan ee, caasimadan muqdisho ee gobolka banaadir waxaan ka codsanaynaa inay wada shaqayn dhow ee la yeeshaan laamaha amniga qeybahooda kala gedisan ee sugaya amniga guud ee caasimada magaalada muqdisho Ee, sidoo kale maamulka gobolka banaadir iyo dhammaan qeybaha kala gedisan ee amniga ka shaqaynaya waxa ay diyaarin doonaan wixii tasiilaad ah ay u baahan yihiin shacabka haddii ay noqon lahayd ee, gawaari ay gurmad ugu samayn karaan shacabka haddii ay wax soo wajahaan iyo dadka baahiyaha gaarka ee qaba haddii ay wax u baahdaan intaba Ee, shacabkana waxaan mar kale ka codsanaynaa in culeysyada amni ay dhici doona afartan iyo sideedda saac ee soo socota ay dulqaad u muujiyaan maadaama maalinta sagaalka bisha ee maalinta khamiista ah munaasabadda dhici doonta ay tahay munaasabad muujinaysa sida soomaaliya ay tahay muhiimna u ah dowladnimadeena dalka soomaaliya Ee, mar kale waxaanu shacabka ee, ku wargelinaynaa in afartan iyo sideedda saac ee soo socota ee gaar ahaan maalinta khamiista culeysyada amni ee imaan doona ay dulqaad u muujiyaan annagoo og in shacabkan gobolka banaadir ay dulqaadyo fara badan soo muujiyeen culeysyo badan oo dhanka amniga ay lasoo kulmeen mararka qaarkood ay dhacdo in wadooyinka caasimada la xiro iyadoo la sugayo amniga maadaama ee caasimad ay tahay wafuud heer caalami ah oo kala gedisan oo heer madaxweyneyaal ah ay soo gaarayaanna magaalada muqdisho maalintaas ay ka gedisnaan doonto sida amniga loo sugayo sidaa daraaddeedna ay bulshada muujiyaan adkaysi iyo dulqaad idinkoo mahadsan
barnaamijka horiga wararka afar iyo labaatanka saacadaada hadalsan ee magaalada muqdisho ayaa aad la socotaan saaxiibayaal markanna haddii aanu ku socno qodobadii aad hore u soo maqasheen xaflad lagu soo dhaweynaya dowlad doorashada madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa lagu qabtay dalka jarmalka halkaas oo si weyn shacabka soomaaliyeed ay ku nool gudaha dalkaasi jarmalkana ayaa xafladda soo dhaweynta madaxweynaha dowlad doortay ay ugu qabteen ayaa jarmalka inooga soo warma ayaa warbixintan
gobolka heysen ee dalka jarmalka ayaa lagu qabtay munaasabad aada u ballaaran oo lagu soo dhoweynayo madaxweynaha cusub ee jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud waxaana munaasabadani soo agaasimay jaaliyadda soomaalida ee kaasal gudoomiyaha xisbiga u b d ee qaaradda yurub daahir jebshi gudoomiyaha golaha ajaaniibta ee magaalada kaasal cabdulaahi wacays gudoomiyaha jaaliyadaha soomaalida ee dalka jarmalka injineer xasan buraale culimaauddiin haween dhalinyaro fanaaniin waxgarad ayaa kasoo qayb galay xafladani lagu soo dhoweynayey madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ay ugu horeen gudoomiyaha xisbiga u b d ee qaaradda yurub daahir jebshi ayaa ugu mahadceliyey jaaliyadda soomaalida kaasal oo xafladani soo agaasimay waxaana sidoo kale halkaasi markaasi ka hadlay mas-uuliyiin iyo martisharaf kale oo iyagu halkaasi lagu casuumay waxaana hambaliyo iyo ducaba ay u direen madaxweynaha cusub ee jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud aad iyo aad gaar ahaan ugu mahadceliyo dhammaan jaaliyadda soomaaliyeed ee jarmalka gaar ahaan jaaliyadda kaasar ee garab weyn iyo taageero weyn iyo iskarab istaag la gudo- la gudoonsiisan asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dhammaan kasoo qaybgalayaasha sharafta leh oo aad iyo aad aad u mahadsantihiin mar kale anigoo ku hadlayo guddiga qaabaqaabada xafladda waxaan idin leeyahay soo dhowaada soo dhowaada soo dhowaada xafladda lagu soo dhaweynayo mudane xasan sheekh maxamuud oo ah madaxweynihii tobanaad waxaan leenahay xilkaani ilaahay kula qalab qalab
waxaan xafladatan quruxda badan ee lagu taageeraya madaxweyne xasan sheekh maxamuud aan hambaliyo bogaadina u diraynaa sidoo kale madaxweynaha qaranka mudane xasan sheekh maxamuud
waxaan u hambalyaynaa madaxweynaha qaranka mudane xasan sheekh maxamuud
waxaan ilaahay ugu baryaynaa in xilka ilaahay uu u fududeeyo waxaan hadda rabaa aan rabnaa inaan mataqaana aan tidhaahno mudane tariirka diyaar baan u nahay tigidkana waa doog baan yahay xagga horaan ka fadhiisanaynaa waxaa leenahay madaxweyne soo dhowow waxaanu kaa rajaynaynaa sida habeyskaaga uu ahaaba soomaalihiis ah ummaddana ama adduunka heshiisla ah
waxaan leeyahay mudane madaxweyne allah kumadara karo xilka iyo mas-uuliyadda aa qaatay waxaa taa mas-uul ka soo bixi karo laguna aamini karo dalka iyo dadka iyo ummadda soomaaliyeed meel walba joogaan xafladan quruxda badan leh oo caawa soomaaliyeed isku timid oo lagu taageerayo madaxweynaha mudane xasan sheekh maxamuud
laakiin waa u duceynayaa oo waxaan leeyahay mudan madaxweyne allah kuu safiro oo ku fududeeyo howlaha adag ee lagu dhigmaday iyo mas-uuliyadda dusha lagu saaray allah kuu fududeeyo ayaan leeyahay hambalya caata ah lagu baahna waxaa loo baahan yahay madaxweynaha in tababar ku ool ah loo gudbiyo loona duceeyo tababar ku ool iyadoo loo gudbiyo inaan maaragtay dabaaldeggaas iyo farxaddaas iyo reereedkaas aan caawa maaragtay qayb kaga noqono si aan madaxweyne ugu muujino inaan nahay dad maaragtay shacab u bisin dowladnimada intaa ka bacda xaqiiqdii maanta waxaa iskugu nimid dadku intooda badan hambalya yidhaahdeen laakiin anu waxaa leeyahay waa duco aynu u ducayno madaxweynaha tobnaad ee jamhuuriyadda soomaaliya madaxweyne xasan sheekh maxamuud waxaan leenahay hambalyo waxaan leenahay ilaahay adoonkuda hawsha culus ee hortaada
waxaan leeyahay madaxweyne xasan sheekh maxamuud ha guulaysto hambalyo mudane xasan sheekh waxaan leeyahay hambalyo hambalyo
mudane madaxweyne waxaan kaa codsan lahay anagoo ah jaamiilaha soomaalida ee jarmalka inaad hormarisid cadaaladda iyo dhallinyarada
بسم الله الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله دمان سوق الجيران شرفت بلان مصر كسي مقام كسي جوع بوئي بالسلام عليكم السلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
waxaan usoo noqon doonaa mudane xasan sheekh waxaan kulanahay dhan soomaali leenahay intii xildhibaan macnaca kuwili haddaan ku soo noqdo mawduuca siyaasadeed waqtigaan xilka ka tagtay wadahadalka somalilan iyo soomaaliya meel fiican bay marayeen ilaa halkii kasii wadaan kaa rajeynaya asalaamu calaykum
markaasna waxaan rajaynaynaa madaxweynuhu inuu maxay ahay taay uu waxyaabo badan qaban doono oo ay ka mid tahay inuu shabaab ka xoreeyo dalka ee inuu maamuladii xoojiyo oo federaalka xoojiyo ee inuu bayaandil cabdikariim xuseen majaay dalsan t v germany
ayahay saaxiibyaal markaan waxaan eegaynaa warbixin kale oo ku saabsan waddamada sweden iyo finland ee xubinimada nato ku biiristooda iyo diidmada ay kala kulmeen ee dalka turkiga madaxweynaha dalkaasi rasiif david erdogan ayaana si weyn u diidan in sweden iyo finland ay markaa xubin ay ka noqdaan ururka gaashaanbuurta nato haddaba xaaladdu siday tahay xildhibaan ka tirsan baarlamaanka dalka sweden ayaa ra-iisul wasiire telefishinka dalson wuxuu ugu warramay waryahayaga cabdixiis maanta shibiin oo warxintan ku ciyeeya arrimaha ku saabsan ku biiritaanka wadamada suudan iyo fiinland ee xubinimada nato
iyo intii uu ku qaaday ruushku dalka ukraine dagaalka saamayn ba-anna uu ku yeeshay arrimo badan oo dhaqaalaha adduunka ah guud ahaan waddankai suudhan si weyn ayuu saameyn ugu yeeshay dhinaca maceeshada oo aad u qaali ah iyo weliba dhinaca shidaalka ah oo aad u qaaligaroobay marka laga yimaado maceeshada iyo weliba arrimaha korukaca sixir bararka oo si weyn uu saameyn weyn ay ula qabto wadamada caalamka ayaa haddana waxaa jirta in ay sweden ay dalbadeen inay ku biiraan xubinimada nato balse saamayn weyn ayay ku yeelatay si ay ugu biiri lahaayeen xubinimadaasi kadib markii ay turkigu ka soo horjeesteen in gebi ahaantoodba aysan ogolayn inay ku biiraan arrimahaasi xildhibaan cali yaasiin daahir oo ka tirsan ee siyaasiyiinta soomaaliyeed ee ku nool waddankai sweden ayaan arrimahaasoo dhan hordhignay
dhinaca nabadgelyada haddii ay macquul tahay ama ay dhici kadho in rushiya ay soo weerarto sweden iyo finland oo isku tegay baa ablicationkooda geystay in weerar uu dhici karo lasoo weeraray sweden walwalkaasi waa jirtaa oo siyaasi ahaan waxaa waxyaabo badan waxyaabaaba keenaya inaanu member ay ka noqoto sweden neeto weeye cabsida laga qabo laakiin probabilitygibaa ah wax yar inta ay macnaa macquul ma tahay dhab ahaantii sida situationka u yahay hadda in ay rushiya ay toos weerar ugu soo qaadto sweden midaasi aniga ahaan fikradeyda waxaa weeye ilama muuqato mana aha wax oo hadda degdeg ah rushiya naftirkiisa aad buu ugu mashquulsan yahay dagaalka uu kula jiro ukrania cidkaasoo su-aalo badan ay xataa ka jiraan in uu guushi uu rabay inuu gaaro inuu ku maquuniyo dalkaasi in uusan macnaa aysan muuqan hadda inta ay noo sheegayaan dadka waxyaabo badan ka soo tabiya konfliktigaasi waa tahay marka laga hadlayo xubinimada nato turkiga saamaynta uu ku yeelanayo waddankai sweden maxaad is leedahay dhowaanhanba isha ayaa lagu hayey turkigu ma sii dooni doonaa waddankai sweden xubinimada nato haddiise turkigu diido ma ku waayi doontaa sweden xubinnimadaasi maxayse tahay danta ugu jirtaa sweden iyo danta ugu jirta turkiga oo uu haysto
waa su-aal fiican walaalkii waxaa weeye horta waa inaanu kala ogaanaa waddanka turkiga waxa waye member oo muddo ahaa neeto ahaa weeye shuruucaha horta neeto u qoran markii ay soo dhoweynayaan member cusub ay rabaan oo kasoo dalbada inuu ka mid noqdo xulafadooda waxa weeye waa in labaatan iyo toddobada hadda jira oo memberka ah kulli ay horta yidhaahdaan haa waxa weeye waa shuruucaha ugu waaweyn oo horta jira oo hortaagnaan kara waddanka sweden iyo finland xataa in ay macnaa member ka noqdaan neto haddii uu waddanka turkiya uu yiraahdo ma ogoli laakiin waa inaanu intaanan ogolaan iyo ogolaansho daradeeda meel dhigno waa inaan ogaanaa maxaa ku qasbaya turkiyad oo u fiirsanayaa waddanka sweden iyo maxaa keenay inuu su-aal ka geliyo membershipnimadooda sweden waxaa lagu eedeeyey maadaama ay jireen inay turkida waxay arkaan dad badan oo xuduudooda ku jira sidoo kurdida ah oo kale iyo xuduudooda kuwa banaanka ah sida kurdida degan meesha la yiraahdo syria ama kurdida degan meesha la yiraahdo ciraaq ay yihiin dad banaankaasi oga ah turkiyad oga ah cadow xataa kuwa ku juda gudaheeda sweden waxaa lagu eedeeyey inay quro qaarkood oo ka mid ah kuwa kurdida ay yihiin kuwa saaxiib la ah waddanka sweden
waa tahay marka saamaynta uu ku yeeshay dagaalka ukraine ka dhacaya waddankai sweden oo kale dhinaca dhaqaalaha iyo maxaa is leedahay dhinaca arrimaha bulshada oo kale ayuu saamayn ku yeeshay
dhamaxantii waxa waaye effect badan ayuu not only sweden dunida uu ku sameeyey waddanka russia waatan oo la saaray in uusan macnaa uusan olyadiisa gadi karin ama gaaskiisu sidii awal u ahaa waddanka la yiraahdo ukraine oo dagaalka socda wuxuu ka mid yahay wadamada masagada adduunka ugu badan ama forty percent masagada adduunka wadamada dunida keena ay ka mid tahay hadda uu ku xiran yihiin waxaasoo idil waxay effect garaynaysaa marka la yiraahdo cuntadii briceka cuntada oo nooc walba oo sare u kacay shidaalkii oo sare u kacaya oo oo taabanaya Eh, bangiyadii oo dulsaarkii waxaa la oran jiray dhaqaalaha la deensado oo hadhowdii la rabo in laiska bixiyo oo iyaduna sare u kacaya waxyaabo badan waa taaban way taabanaysaa not only sweden whole the world ama waxaan ognahay xataa wadankaa ka nimid soomaaliya in abaarahaasi na haystaa ay xataa qaar ka mida ay yihiin eh, eh, cunuqabataynta saaran wadanka la yiraahdo russia iyo eh, russia oo oo- oo xiray eh, badda madow ka xiray eh, maraakiibtii ma- masagada keeni lahayd adduunka Ah, kuwaas xataa wayna taabanaysaa cabdisamed shibiid warbaahinta dalsan sweden
marka aad u baahan tahay gargaar degdeg ah ama gurmad caafimaad si aad u tagto cisbitaal ama goob caafimaad wac afar afar lix lambarka adeega gurmadka degdega ah ee bisha cas waa lacag la'aan afar iyo labaatanka saac maalintii toddobada maalmood ee isbuuca
allah fadlan mii caawin kartaa isdeji waxa aan wacayaa nambarka adeegga gargaarka degdega ah ururka bisha cas afar afar lix ambalaas ayaana si dhaqsi ah kuugu imaanaysa
allah ilaahay kheyr ha ku siiyo
marka ay timaado xaalad caafimaad oo adag wakhtigu yuusan ku dhaafin ee wac nambarka adeega gurmadka degdega ah bisha cas afar afar lix fariintan waxaa idiin soo gudbinaya ururka bisha cas ee soomaaliyeed
fariin dadweyne
naafadu waa qayb muhiim oo ka tirsan bulshada soomaaliyeed waxayna leeyihiin xaquuq la mida dadka intiisa kale sida waxbarasho taya leh shaqo ku habboon matalaad siyaasadeed iyo fursad ay uga qayb qaadan karaan aayaha dalka laakiin nasiib darro dadka baahiyaha gaarkaa qabaa tixgelin iyo turriisho ku filan kama helaan bulshada dhexdeeda gaar ahaan goobaha waxbarashada shaqada daryeelka iyo ciyaaraha waxaana weli ku horgudban caqabado ka hor joogsaday inay kaalintooda qaataan sida kucad xeerka caalamiga ah ee xuquuqda naafada ee dhowaan soomaaliya ay meel maraysay dadka lixaadkooda uusan dhammayn waxay xaq u leeyihiin in laga qaybgeliyo dhammaan fursadaha u furan bulshada inteeda kale iyadoo mar walba la tixgelinayo duruufaha ku gadaaman baahiyahooda gaarka ah waayo haddii dadka naafada ah wax la baro dabadeedna laga qaybgeliyo howlaha dalka waxay noqon karaan cudud firfircoon oo mustaqbalkooda maareeya islamarkaana bulshada u buuxin kara kaalin muhiim ah si haddaba loo xaqiijiyo in naafadu ay helaan xaquuqdooda qofnimo iyo midooda muwaadinnimo waxaa hay-adaha dawladda iyo kuwa gaarka ahba la gudboon in dadkaasi la siiyo garowshiyaha ay mudan yihiin lagana qaybgeliyo dhammaan qorshayaasha horumarinta qaranka iyadoo loo fidinayo tabantaabaha garla'aaneed oo u fududayn karta inay howlahooda u gutaan si hufan ogow naafanimadu ma aha itaal darro soo gudbinta fariintan waxaa iska kaashaday tubta nabadda soomaaliyeed soomaali biisaline iyo haay-adda caalamiga ah ee badbaadada carruurta save the children
fariimaha wacyigelinta raadiyaha kow ma ogtahay in ku dhow nus milyan qof ay adkeys u yeesheen daawooyinka qaaxada loogu daaweeyo sanadkii lasoo dhaafay laba kun sagaal iyo toban oo keliya taas oo keentay in dunida ay weyso nus milyanka kor ku xusan daawo qaaxo kale oo lagu daaweeyo cudurka qaaxada waxa uu adkeys u yeeshay daawooyinka lagu daaweynayo taasoo halis ku ah caafimaadka bulshaweynta adduunka labo naftaada iyo tan qoyskaagaba waad ka badbaadin kartaa qaaxada marka aad si hagaagsan u qaadato daawooyinka qaaxada haddaba samey arrimahan soo socda intaadan qaadan daawada qaaxada la tasho dhakhtar takhasus u leh si uu kugu qoro daawada baaritaanka kadib ku qaado daawooyinka qaaxada wakhtigooda adigoo raacaya talada dhakhtarka ku qaada daawada muddadii loogu talagalay adigoo aan kala goynin saddex duumadu waxay leedahay halis caafimaad oo daran oo keeni karta dhimasho haddaba waxaa laga maarmaan ah in si dhammaystiran loo qaato daawooyinka duumada iyadoo la raacayo talada dhakhtarka gaar ahaan inta uu jiro caabuqa safmarka ee covid sagaal iyo toban afar joogteen la-aanta ama si qaldan u qaadashada daawooyinka cudurka h i v-ga waxay keenaysaa in cudurka h i v-ga la daaweyn kari waayo sidaa darteed qaado daawooyinka h i v-ga iyadoo aan marnaba ha kadlagelinaynin wakhtigii loogu talagalay inta uu jiro caabuqa safmarka ee covid sagaal iyo toban shan waxaa waddankeena farakulul ku haya in si qaldan loo isticmaalo daawooyinka jeermis dilayaasha ah taa
dahanaca barnaamijka wariga wararka afar labaatanka saacraada hadalsan magaalada muqdisho halkaasan dhegeysaha waa nagintaa